alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma fi man yusali rakcatay ilfajr walimaami fi salaa baabka koob iyo lixda soo maa labiyo lixdan miya عن عبد الله بن سرجين عن عبد الله بن السرجس قال جاء رجل نبا يمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا في صلاة الصبح صلاة الصبح بكجرة فركع الركعتين لبدي ركعدود صبح كهريت كذينك يدا صلاة دينا لكجرة ثم دخل وقري والصلاة دي ونبي قال قري falama qadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama salaata markuu nebigu salaadiisii dhammeeyey subax qaala wuxu uhi yaa fulaanu hebelow ayuhumaa salaatu labadooda teebay salaadaadii tahay salaadaadii subax labada waa tee allatii sallayta macanaa mataad nala tukatayba aw ilatii sallayta linafsi mise waa taad gaarkaaga u tukatay waa diidmo inkaaruu nebigu inkaarsan yahay wey halka salaad baad u timid buuri subax labadii haddaba waa tee labaad tukatee waxaanay ahay ta horeynaysa ee iyada laga hor bilaabayo kol haddii lagu jiro inay noqoto taad u socotay tii maadyeelina tu kalaad bilowday dee maad ula jeedaa buui markaa subax taad nala tukata mise tii ku gaarka ay waxa weeye markaa macnaheedu gorge ha u noqonin diidmada ayuu nebigu kolba si u dhigayaa calayhi salaatu wasalaam markii horena waxayd ma subaxaad afar ka dhigta hadiidkii kan ka horreeyey iminkana waxa wey teebaa kuu tirsan dee halkaa waxaa laga fahmay mar haddii salaad farada lagu jiro sunno lama bilaabayo kala wadana lama kala tukanayana lama sii wadayo isku miisaan baanay ahayn waktigaasina waa wakti ay suuragal tahay un jamca in lala xidho almunfaridu khalfa saf waa qofkii kelida ahaayoo ku tukada safka dabadiisa safka dabadiisa inuu qof keligii ku tukado maxaa sheegaya aimadu way isla waafaqsan yihiin hadduu qofku meel waayo ilaa cirka u bixi maayo inuu safka dabadiisa ku tukan karo safkii waa buuxa wuu xidhan yahay cidi way soo geli weyday dee salaadu ka tegi mayso qofna meeshiisa ka riixi maayo halkaasuu ku tukanaya aimada shaaficiyada qayb baa waxay leeyihiin qof ha soo jiito taasina daliil baanay lahayn oo qofkan uu soo jiidanayo laftiisa dee wuxuu ku reebayaa wixii uu ka roorayo ah inuu keli istaago labadaas qowl marka laga yimaado waxaa halkan markaa uu ku sheegayaa daliilada sheegayeen gaar way wanaagsan tahay in lala tukado cid laakiin hadduu qofku ku tukado halkaa dambe iyadoo weliba meeluu helayo way ansaxaysaabay aimo badani ku tegayaan xadiisyadan ay daliishanayaan can anasin radia allahu canhu qaala ataanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fii beytina nebigu xaafadayadu noogu yimid buuhi anas fa sallaytu waan tukaday ana wayatiimu lana aniga iyo agoon aanu lahayn khalfana khalfahu nebiga gadaashiisaaanu ku tukanay nebigaanu ku daba tukanay wa sallat ummu sulaym anas hooyadii ummu sulaymina waxay tukatay khalfana xagga yaga dambe xadiidkan markaa sheekhu wuxuu u keenay ummu sulaym oo saf keligeed gashay oo tukanaysa marka taas waxa ay sheegaysaa buu leeyay oo loo daliishan karayaa qofku inuu saf keligii tukan karo laakiin aimada kalena waxay leeyihin rag iyo dumarkaa kala duwanoo isku daraja aanay ahayn xagga safka marka haddii gabadhii ay weydo dumar kaley la tukato rag un isalaan keligeed bay halkaa ku tukanaysaa idaa markaa kan looma daliishan kara xaaladda dumarku waa gaar bay leeyihin qolyaha markaale way ku buraysaa salaadu can ibni cabbaasin qaala wuxuu uhi kaanat imra'atun tusalli gabadh baa tukan jirtay khalfa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga xaggiisa dambe safaafka dumarka xasnaau way qurux badnayd min axsan innaas dadka kuwa ugu dheg roon bay ka mid ahayd ugu qurux roon qaala wuxuu idhi fa kaana waxay ahayn bacdu lqowmi qolyaha qaarkood yataqadamu waa horumari jireen fi shafi lwali safka hore lianlaa yaraahaa si aanay taa u arag asxaabta qaarkood sufuufta horey geli jireen si aanay gabadhaa u arag waa ragga taqwada badan wayastaakiru bacduhum qaarkoodna safka dambey geli jireen xataa yakuuna wuu dib dhacayaa macnaa wayastaakiru bacduhum qaarkoodna wuu dib dhacayaa xataa yakuuna jeeruu noqda fi shafi lmu'ahar safka la dambaysiiye dambe markaa dee ama munaafiqiin ha ahaadeen kuwaasi ama qaar iimaankooda uu daciif yahay ha ahaadeen xagga dambey marayaan fa idaa rakaca markuu rukuuco qofkaa dib dhacay nadara wuxuu eegayaa min taxti ibtihi kilinkiladiisa hoosteedu ka eegayaa gabadhii oo safkan hore kusoo jirta isagina safka dambe uu ku jiro fa anzala allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu soo dejiyey walaqad xaqiiqee calimnaa waxaanu ogaanaynaa ka warhaynaa oonu ogaanay almustaqdimiina minkum kuwa idinka mid ahee horu u maraya si aanay halkaa warag gabadha ah walaqad calimna almustaakiriin kuwa idinka mid ee dib dhacaya si ay u arkaana waanu ogna macnayaal kale aayadda lagu fasiray laakiin xadiidkaa saxeexae wuxuu sheegay sababu nusuulkaasi wax jira inuu yahay markaa qofkan isaga ah ee dib dhacay xagga dambe ku tukaday inaan salaadii la odhanin soo celiyay u ansaxday ayuu u daliishanayaa sheekhu xadiidka markaa salaadu qofku inuu keli ku tukado safka dambe inay ka ansaxayso ayaa u daliishanayaa se la qabo in laga wanaagsan yahay qolana waa laga fiicanya bay qabaan qolana m maba ansaxayso hadduu u kaso ama meel isagoo helaya calaa kulli xaal qofku waa inuu ku dadaalaa safka inuu meel ka cidhiidsado qof soo gelaya inuu la galo shamca taasaa aada u haboon ilaa uu meel waayo alrukuucu duuna shaf iyadoo qofkii uu rukuucay intaanu safkaba gaadhinba oo isagoo maaragtay ku dadaalaya inaan rukuucdu dhaafin hadduu rukuuco iyadoo safka uu ka sokeeyo taa laftigeeduna ma banaana nabiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam can abi bakrata kunyadu asxaabigaasi caan ku yahay nufayc ibnu alxaaris baa la odhan jiray annahu ninkaasi dakhala almasjid masaajidku galay wanabiyu sala allahu calayhi wasalam raakic nebiguna markaa wuu rukuucsanaa fa rakaca duuna shaf safka xaggiisa soku ku rukuucay wuxuu markaa ku dadaalayaa ragcadda inuu ku gaadho rukuucda inuu nebiga ku gaadho si ragcaddu ugu tirsanaato taasina waxay muujinaysaa in halkaa laga tirin jiray ragcadda fa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau idhi zaadaka allahu xirsa ilaahay ha kuu kordhiyo dadaale walaa tacud ha noqonin arrintan ha u noqonin marka xadiidkaasi waxa uu muujinayaa sheekhu baabka uu waxa u dhigtay oo ah inaanay hagaagsanayn safka iyadoon la soo gaadhin in la rukuuco waxa labaadoo xadiidku uu faa'iideynaya asxaabtu siday ugu degdegayeen khayrka waxaa saddexaad oo laga faa'iidaysanayaa qofka mas-uulka ah ama culimada muwajiha ah inuu wixii gafa dadka soxo qofka dadaalaya in loo ducaynayana waa laga faa'iidaysan safka gadaashiisa ama xaggiisa dambe hadduu qofku ku tukado inay salaadu ku ansaxaysana oo aanay ku burayna waa laga qaadanayaa ninkan isagoo halkaa ku xidhay ayuu soo jilbaha ayuu ku soo socday ee rukuucda rukuucdu ayuu isagoo rukuucsan buu soo socday markaa nebigu mu odhanin maadaamaad halkaa ku xidhatay soo celi mu odhanin waxaynu xadiid ka faa'idaysanaynaa ragcadda in lagu gaadhi karo rukuucda oo ragcaddii soo celina mu odhan rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ereyga alla walaa tacud ha u noqonin saddex arrimoodba way noqonaysa inaad keli ku tukato safka dabadiisa ha u noqonin inaad rukuucda ku soo socotona ha u noqonin macnaa adigoo rukuucsan inaad soo socoto inaad soo orodana ka daah intaasoo arrimoodba way noqonaysa laakiin ma noqonayso rukuucda ha kaga xidhanin sida qolyaha qaarkood laga yaaba inay u daliishadaan rukuucda ha kaga xidhanin noqon mayso qofku meel walba salaada wuu kaga xidhan karaa ee qowl muranku wuxuunu ka taaganya miyaa looga tirinayaa qofkii imaamkii isagiioo rukuucsan hadduu soo gaadho mise looma tirinayo muranku waa kaasuun laakiin halkaa ayaa lagaga xidhan rukuucda ma ah arrimahaasaynu ka faa'iidaysanay xadiid can abi hurayrata qaala qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yowman nebigu maalin buu tukaday uma insarafa salaadii buu ka baxay faqaala markaasaa wuxuuhi yaa fulaanu hebelow alaa tuxasinu salaatak maxaad salaadaada u hagaajin laaday alaa yanduru lmusalli qofka tukanaya miyaanu eegaynin kayfa yusallii linafsi sida uu gaarkiisa u tukanayo miyaanu qofku iska warhaynin kayfa yusallii linafsi siduu naftiisa ugu tukanayo ilaahay buu tukanayaa laakiin anfucu iyo dheeftu naftiisa u noqonaysa salaadu isagu gaarkiisa u tukanaya ee isaga danta u ah miyaanu qofku eegaynin habku u tukanayo inii absiru waan arkayaa inii ubsiru buu nabigu ubsiru waan arkayaa min waraa'i xaggayga dambe kamaa ubsiru bayna yaday sidaan xaggayga hore wax uga arko taasina waxay jawaab u tahay xaggeen salaadayda ku kharibay hadduu odhan lahaa iyasoo adigii sii jeeday dee waxa weeye waan ku arkay markaa halkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkan wuxuu ku saxayaa waxaa laga yaabaa inuu dee maadaamuu halkan sheekhu u daliishaday inuu isaguna qaladka ninkaa hore uu galay oo kale isaguna uu galay oo gaar u tukaday markaa gaaru tukashadaas ayaa uu ku diidan yahay ama salaadii oo uu wax u dhimay adugu halka baabka laga soo gelinayo waxau noqonayaa inuu isaguna safka si wanaagsan aanu usoo gelin sida ninkaasiba isagoo soo gelin uu rukuucay kana inuu safka si wanaagsan aanu u camirin waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa qofka hadday kalifto si gaara in loo magacaabi karo inta badan qofka sidan yeelayaa muxuu yahay ayuu nabigu odhan jiray iyo maa baalu aqwaamin laakiin marka qofkii la arko in aanu taas oo kale anfacayn si gaara in loola hadli karaabay noqonaysa waxaynu markaa halkaa kaga soo gudubnay aadaabtii ka horraysay salaada intaan la gelin markii salaada lagu soo dhowaadayna sunnayaashii rawaatibka ahaa baynu u gudubnay lifaaqa u ahaa salaadee la socday isla markaana kabitaanka iyo sbeerka u ahaa asalaatu bacda aduhr duhurka dabadi salaada la tukanayo can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebi maxamed kaana yusallii qabla duhri rakcatayn salaada duhur ka hor laba ragcadoodoo sunnuhu tukan jiray wa bacdaha rakcatayni dabadeedna laba ragcadood wa kaana yusallii bacda almaqribi rakcatayn fii beyti maqribka laba ragcadood buu ka dambaysin jiray oo gurigiisa uu ku tukado wa bacda alcishaai rakcatayn cishaa'igana laba ragcadood oo ka dambeeya wa kaana laa yusallii bacda aljumuca jumcada dabadeedna ma tukan jirin xataa yansarifa ilaa uu tago fa yusalliya rakcatayn laba ragcadood buu markaa xaafadiisa ku tukanaya marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamay rawaatibtii salaadihii la socday faradka ee joogtada ahaa oo tii subaxu ay ka maqantay asalaatu qabla alcasr casarka ka hor baa la tukan karaa wa dikru ikhtilaafi annaaqiliina can abi isxaaq fii dalik abu isxaaq oo ruwaadda ka mida riwaayadiisa dadka naaqiliinta ee kasoo warinaya ee isaga markaa ardayda u ah way iskhilaafeen oo midba waxbuu sheegay laakiin kii ay u badnaayeen unbuu markaa soo qaatay can caasim ibni damra qaala waxa uhi sa'alanaa sa'alnaa caliyan deh sa'alanaa caliyun bay noqon layd laakiin sa'alnaa mar hadday caliyan tahay waa in sa'alnaa laydha sa'alanaa iyo sa'alnaa sa'alnaa waxaanu weydiinay caliyan cali baanu su'aalnay can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaadii rasuulka qaala markaa cali waxau hi ayukum yudiiqu dalik waddankiineebaa karaya dadkiibuu caajisnimo ka dareemay iyo sunnayaasha inaanay oogayn oonay u dadaalayn qulnaa waxaanu in lam nudiqhu samicnaa dee haddaanaan karayn waanu maqli tal adigu dee na maqashiyo na ogeysiiyuun annagu haddaanaan xataa karayn dee hanaga joojin qaala wuxuu ihi kaana nebigu waxau ahaa idaa kaanat ishamsu qoraxdu marka ay noqoto subaxdii min haahunaa halkaa barqada min haahunaa halkaa barqada dheer ka hay-atihaa sideedoo kale min haahunaa dhinacan ay ka dhacdo cinda alcasr xagga casarka halkay casarka ka taagan tahay halkiisa oo subaxaa kolkay taaganta min haahunaa min haahunaa dhinacaa ka hay-atihaa min haahunaaduna waa xaggee marka ka hay-atihaa habkeeda oo kale min haahunaa halkaa isaga oo casarka ah halkan marka ay joogto casarka halka la tukado halkiisa markay taaganta wey habkii wax ugu sheegayuunbaa wareeg yaro noqdee waxa weeye qoraxdu markay barqada ka taagantay halkay casarka ka taagantay marka la tukanayo sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukanayaa oo markaa noqonaya labadii ragcadood ee la odhan jiray aan idhaahna ee salaatu duxaa fa idaa kaanat markay noqoto qoraxdii min haa hunaa halkaa waa xagga duhurkii ay ku soo dhawaato ka hay-atihaa habkeeda oo kale min haa hunaa dhinacan markay bartanka ka baydho cinda duhri duhurka duhurka waxaa la tukadaa markay in yar bartanka ka baydho haddaba marka ay bartanka ka baydho duhurka waa dhinacay usii dhacaysa halkay taagantay halkeeda kale oo xaggay ka soo socoto ah bartamaha markay dhaaftana duhur baa la tukadaa bartamaha intaanay soo gaadhin halka halkeeda kalena barqadii weeyaanoo waxay ku tirsantay goorii salaatuduxada la tukanayay fa idaa kaanat min haahunaa halkaa markay noqotay kusoo dhowday figta iyo bartanka ka hay-atihaa min haahunaa habkeedoo kale ama halka ay ka joogto cinda duhri duhurka marka la tukanayo sallaa wuxuu tukanayaa arbacan afar iyaguna la odhanayo uun kolkaa waa salaadii la odhan jiray duxadii oo markii horena markuu horraysiinayahay markana waa markuu duxada dibdhigayo xadiidkii muslim waxau ahaa salaatu alawaabiin xiina tarmadu lfisaal dadka alla yaqaanka ilaahay in badan toobadkeena salaatu duxada waxay tukadaan wakhtigaa kulaylka ee nirguhu ay cagagubyoodaan ee ciidda iyo bataax ay ku dhulka ku dhacdo xaraaradu iyo kulaylku ay cagahoodu ay ku gubtaan markaa duhurkii wixii ka horreeyay istiwaha oo dhan salaatu duxadii waa la tukanayaa wa bacdaha wayusalli duhra arbacan dheh afartaa salaatu duxada markuu tukado duhurkiibuu tukanayaa oo afara wayusali wayusalli qabla duhri arbacan duhurka ka hor wuxuu tukanayaa afar afartii hore waxay ahaayeen duhurka ka horna haddana afar buu tukanayaa markuu duhurkii galay wa bacdaha tintayni duhurkii kadibna wuxuu tukanayaa laba marka riwaayadana waxay soo kordhisay riwaayadii hore waxay ahayd in abisxaaq laga warinayay waxay ahayd laba duhur ka horeeya laba ka dambeeya tani waxay sheegaysaa afar ka horeeya laba ka dambeeya wa yusallii qabla alcasri arbaca casarka afar ka horeeya ayuu tukanayaa rawaatibta yafsilu waa kala soocayaa bayna kulli rakcatayni laba ragcadoodba bitasliimin salaam salaamtaa waxaa lagu fasiroo kale ataxiyaad ataxiyaad buu ku kala soocayaa bitasliimin salaamiduu salaamo cala almalaa'ikati almuqarabiin malaa'igta la soo dhoweeyey waannabiyiin iyo ambiyada ilaahay waman tabicahum iyo ciddii raacday oo min almu'miniina waalmuslimiin muslimiinta iyo mu'miniinta ah ama ha la yidhaahda assalaamu calaykum buu ku kala saaraya ama ataxiyaad buu ku kala saaraye afarta ragcadood ee casarka ka horeeya labada gaar buu u tukanaya wey oo dabcan markuu labadan tukado dee ataxiyaad buu kala saarayaa iyo salaam labadiiba markaa iskumu xidhiidhinaynu weyn assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ereygaasibaa intaana uu ku sheegaya addoomaha ilaahay wanaagsan waa malaa'igtii ambiyadii saalixiintii mu'miniintii muslimiintii intoo dhanba ereygaasaa caam yeelaya can caasim ibni damra qaala wuxuu uhi sa'altu caliya bna abi aalibin can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fi nnahaar duhurkii ama aan idhaahna maalintii qabla almaktuuba salaada faradka ah ka hor muxuu nebigu tukanayay qaala wuxu uhi man yudiiqu dalik yaa karaya kari maysaana waa ka daalaysa uma akhbaranaa wuu nooga warramo isagaa noo sheegay qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yusallii wuu tukanayay xiina taziiqu shamsu rakcatayn markay bartanka ka baydho laba ragcadood buu tukanayo labadii duhurka ka horeeyay wa qabla nisfi annahaar maalinka bartamihiisa ka horna arbaca rakacaatin ayuu tukanayo lagu fasirayo uun salaatu duxadiiyo dib loo dhigay yajcalu tasliima fii aakhirih asalaamu calaykum ta xagga u dambaysu ka dhigayay afartu way isku xidhiidhsanaayeen duxada kitaabu liftitaax waa furfurashadii ama bilaabiddii salaada la bilaabayay iyo sunno iyo faradba wixii lagu bilaabayo baabu alcamali fi iftitaaxi asalaa marka salaada la bilaabayo la furfuranayo shaqooyinka u horeeya la qabanaya maxay yihiin qowl iyo ficilba camalkaasi ficilkiina waa noqonayaa waxqabadkii qowlkiina uu soo gelaya wixii la qabanayun wey qowl iyo ficilba can ibni cumara qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka baan arkay buu ihi ida iftataxa atakbiira fi salaa marka uu allahu akbarta salaada ku bilowdo taasoo aynu ka fahmayno wax kale oo la akhriyaya inaanay jirin usalli salaata kada inaanay soo aroorin xadiidnaba allahu akbartu ugu bilaabi ayuu ku bilaabayay salaada markaa rafaca wuxuu kor yeelayay yadayhi labadiisa gacmood labada gacmood buu kor yeelayaa xiina yukabiru marka uu allahu akbar leeyay markaa riwaayooyin kale way ka duwanyihin laakiin tani waxay noo sheegtay gacmo taagidii allahu akbartu inay isku maryihin rafaca yadayhi xiina yukabir waktigan uu allahu akbar leeyay ayuu gacmahana kor u taagaya xataa yajcalahumaa jeeruu ka dhiga xadwa mankibay labadiisa garabuu la simaya riwaayooyinka kale dhagaha sheegayaana way soo socdaa iyo sidaynu ku jamcinayno iyadoo markaa gacmaha uu calaancalahooda iyo cadaankooda qiblada u jeedinayo oonu cirkana u jeedinayn foororinaynina laabtiisana kusoo jeedinayn ee toos uu taagayo waidaa kabara lirukuuc rukuucda markuu allahu akbar u sii leeyay facala mila dalik gacmuhuu kor u taagaya uma qaala wuxuu nebigu leeyahy markuu rukuucda ka tooso samica allahu liman xamida ilaahay baa maqla qofka u mahadnaqa facala mila dalika sidaasoo kale u samaynaya gacmuhu kor u taagaya markaa uma idaa qaala wey markuu yidhaahdo samica allahu liman xamidahu facala mila dalik gacmo kor u taagiduna way la socota wa qaala wuxuu odhanayay isagoo taagan rabbanaa walaka alxamd intaas marka halkaa waxaad ka aragtay in la isku darayo imaamku labada wuu isku daraya samica allahu liman xamida sii socodka weya rabbanaa walaka alxamd iyo dacooyinkii u akriyo ma'muumkuna isaguna rabbanaa walaka alxamd ayuu odhanayaa ducadiina waa akhriyaya walaa yafcalu dalika sidaa muu samayn jirin inuu gacmaha kor u taago xiina yasjudu markuu sujuudayo ee uu xagga sujuudda usii socdo walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud iyo markuu sujuudda madaxa ka soo qaadayo aqwaal noocaa odhanayaa way jiraan marka lasii samica allahu liman xamida uu qofku idhaahdo inuu dabeetana kolkuu doono inuu sii sujuudo gacmaha kor u taago ama marka uu sujuudda labaad ku noqonayo uu gacmaha kor u taago iyo markuu ka soo kaco marka maanaan arki jirin buu isagoo saa samaynaya xiina yasjud markuu sujuudaya ma samaynayo walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud sujuudda markuu soo toosayana gacmo kor u taagidi ma jiraan xigmadan markaa gacmaha kor loogu taagayana waxyaabo dhowray ku sheegeen culimadu ilaahay baa yaqaano dee kolle waa hogaansamaynaa laakiin waa sida addoonku marka uu cid salaamayo oo kale qof markaad iminka salaamayso waa innaga gacmaha kor u taagna dee uu madaxdii iyo la salaamayo dadka la ixtiraamayo ilaahay baa subxaana wa tacaala addoonkii tacdiiman lahu isagoo weyneynayuu gacmaha kor u taagaya waliyaa qaarkoodna waxay idhahdeen xikmaddu waxa weeye istislaaman lah qofka had iyo jeer marka la qabto wuxuu ku muujiyaa inuu isdhiibay oonu itaal haynin gacmuhu kor u taagaa ama waxaa la yidhaha hooy gacmaha taag dabeetana gacmuhu taagaa way kaawaya way iga dhantay dagaal dambe ima jiro iyo munaawaraad dambe marka addoonku waxa uu leeyahay way kaa ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin way kaa gacmahan kuu taagay addoonnimadii waan ogolay odayaha qaarkood ba waxay idhaahdeen waxa weeyaan qof adduunyadii ka tegay oo kale baashii ka waan ku dheganaaye ka soo fuqay bakhaarkii waan ka soo fuqay iyo hawshii kalen hayay soo dhigayo way kan waa ka faramadhna taasi markaa si kasta ato laakiin waa hogaansamayna baabu rafci lyadayni xiyaala ludunay labada dhegood baa lala simi gacmihii marka la kor yeelo riwaayo dacfi ku jiroo sheegaysa shaxmat aludunaynna way jirta dhagaha halkaa jalaqlayda ama jiricda san ee dumarku ay weesaakha sudhaan baa lala simaya imaamu shaafici raximahullah waxa uu ku jamciyey gacantaa saddex qaybood leh faraheeda iyo suulkeeda iyo baabacada dambe markaa faraha waxaa lala simi dhagaha halkan hoose carjawdana suulka cidhibteedaa dambena garabka wastaxsana albaaquun aw kathiiru min alculamaa in fara badanoo culimadiina way soo dhoweeyeen jamca isaga sheekhu sidaa uu ku jamciyey can waa'il ibni xojr qaala wuxuu uhi sallaytu khalfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rafcu lyadayn xadwa lmankibayn baabu rafci lyadayni qabla takbiir intaan allahu akbar la odhan baa gacmii la taagi riwaayadii horena waynu soo maraynayoo sheegaysa in mar laga wada dhigayo can ibni cumara qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan arkay buu ihi iidaa qaama ila asalaa markuu salaada u kaco rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaadaya xataa takuuna xadwa mankibay jeeroo gacmaha ay la sinmaan garbaha uma intii uu gacmaha taagay kadib yukabiru markaasuu allahu akbar odhanaya markaa riwaayadana waxay sheegaysaa gacmo taagidduna inay horraysay allahu akbartuna dambaysa riwaayada horena waxay sheegaysaa inay mar wada ahaayeen marka labada kolba mid inuu samayn jiray oo aanay dhib lahayn in la kala horraysiiya in mar laga dhigunbaa laga qaadan si loo jamciyo qaala wuxuu uhi wa kaana yafcalu daalika arrintaa wuu samaynayay nebigu gacmo taagidda xiina yukabiru lilrukuuc markuu rukuucda usii socdo allahu akbar sii leeya gacmaha iyo waxa wada socda takbiiraha wa yafcalu daalika sidaasuu samaynayaa xiina yarfacu ra'sahu min alrukuuc markuu rukuucda kasoo toosayo wa yaquulu wuxuu odhanayaa markuu rukuucda kasoo toosayo samica allahu liman xamida walaa yafcalu daalika gacmo taagidda ma samaynayo fi sujuud laakiin waxaa jira takbiiraat lintiqaalaat takbiirtii guurguurka way jirtaa sujuuddii gacmo taagidsa ma leh markaa gacmo taagiddii waxay kusoo ururtay uun saddexdaa isku dhowdhowe sala jooga ah xidhashadii rukuucdii ictidaalkii iyo marka laga kacayo ataxiyaadka hore waa salaadaha dee laba ataxiyaad leh ataxiyaadkii hore kolkuu dhammaystuu qofku sii kacayo taasina way soo aroorta waynu soo marnay rafcu lyadayni xadwa lmankibayn can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kana ida اftataxa salaata rafaca yadayhi xadwa mankibayhi waidaa rakaca waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci rafacahuma kadalik sidoo kale markuu rukuucda rukuucayo markuu ka kor yeelana gacmaha sidii kolkii horunbuu taagayay waxaanu odhanayay markuu rukuucda kasoo tooso samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd wuu israacinaya wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuud sujuudda may lahayn gacmo taagid baabu rafci lyadayni xiyaala ludunayni waa gacmihii oo kor loo taagaya ilaa lala simo dhegaha can waa'il bni xujrin qaala sallaytu khalfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan ku daba tukaday falama iftataxa asalaa markuu salaadii furfurtay kabara allahu akbar buu wa rafaca yadayhi gacmahana kor buu u qaaday xataa xaadataa jeer ay la sinmeen udunayhi labadiisa dhigood marka tanina waxay muujinaysaa muطlaqu ljamca ayay faa'iidaynaysaa wowdi oo allahu akbartiiyo gacmo taagiddu inay wada socdeen uma yaqra'u bifaatixati lkitaab suuradda aftaxdee u horeysa qur'aanka umulqur'aan loo yaqaano ayuu akhriyayaa falamaa faraqa minha markuu ka baxay suurat lfaatixu dhammaystiray buu qaala yidhi aamiin aamiin yarfacu biha sawtah codkiisana kor buu ugu qaadaye hoos umuu dhigayno ma qarinaynin marka faatixada kaba mid aha laakiin waa erey mashruuca oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dhaha isaguna yidhi maxaalibshaahidkuna waxa weeyaan dhegii baa halkan soo kordhay sida loo jamcinayana waynu soo sheegnay can malik bni lxuwayris wa kaana min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam aljamaacana xadiidka way ka wada wariyaan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukanayo rafaca yadayhi xiina yukabbiru xiyaala udunay markuu allahu akbar leeya dhaguu la simaya waidaa araada an yarkaca waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuc waa saddexdaa jeer can malik bni lxuwayris qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama xiina dakhala fi salaa rafaca yadayhi waa kow wa xiina rakaca waa laba wa xiina rafaca ra'sahu min alrukuuci waa saddex gacmuhu saddexdaa jeerba koru taagayay xataa xaadataa jeeroo gacmuhu ay la sinmaan furuuca udunayhi dhagaha faracooda geedku wuxuu leeyahay asal iyo farac asalku waa jiridda farucuna waa laamaha taagana dhaadheer iyo baarka u sarreeya dhegta baarkeeda iyo furuucdeedu waa dacalka sare weeye dacalka sare markaa gacmaha dacalkaa sare ayuu la simayaa suulkiina xaggan hoosuu ku beegan yihi dee wixiiba way isku dhow yihin baabacadii ama cidhibtii gacantuna dee garbahay la simantay khalaas intiiba halkaasi iskuula waafaqaya marka furuucadaasi dhagihii baa lagu sheegay inay xagga sare tahy wafcul yadayni maddan gacantii baa lagu sheegaya habka loo taagayo miyaa la isku laabayaa miyaa la foororinayaa ma korbaa sidii wax ducaysanayoo kale ee loo kala fidinayaa miyaa lasoo qawsayaa sida qaansadaa laga dhigayaa tii baa lagu sheegaya waa maddan waa in la taagown toos baa loo taagaya can saciid ibni samcaan qaala jaaa abu hurayrata abu hurayra yimi cabduraxmaan ibnu shakhr dawsi ilaa masjidi bani zurayq qoladii reer bani zurayq masaajidkoodii waa qolo ku abtirsada ansaarta qeybta loo yaqaano alkhasraj khasrajiyiin bay ahaayeen qabaa'ilkii waaweynaa madiine deganaa masjidkoodii baa lagu magacaabay markaa inkasta oo si caama masjidku ay ku fiicantah inuu magacaama la baxo haddana haddii qolo iyo shaksi lagu magacaabo waa meelaha loo daliishan karo inay iska bannaantay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi abi hurayre halaatun saddex arrimood kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yacmalu bihin nebi maxamed wuu samayn jiray tarakahunna annaasu dadkiina way iskaga tegeen ama aqlabkoodiiba wuu saluugay kaana yarfacu yadayhi fi salaati maddan gacmuhuu kor u qaadi jiray markuu salaada ku jiro maddan isagoo taagaya qotomin waana masalo culimada qaarkood oo qowlkoodu iska shaad yahay haba diideene way tawaaturtay qaybaha mutawaatirku ku jiraa siduu shinqiiti lahaa uma min almashhuuri maa tawaatara wa huwa maa yarwiihi jamcun xudira kadibuhum curfan ka masxi lkufi rafcu lyadayni caadimu lilkhulfi rafcu lyadayni fi salaa caadimu lilkhulfi khilaaf ma laha waa masala culimada muslimiinta o dhan isla waafaqeen fi salaa in gacmaha kor loo taago marka in lixdan asxaabi mise adugu konton ilaa lixdan inta ka dhaxaysa ayuu ka soo aroortay riwaayada gacmaha inuu nabigu taagayo salaada dhexdeeda meelaha gaarka taasi mid weeye oo dadkii unbaaba ka dulbooday wayaskutu hunayhatan in yarna uu aamusi jiray waa inta uu akhriyayo ducada alistiftaax ee inoo soo socota ee ka horeysa suuratu lfaatixa udhaxaysa isticaadada ama acuudu billaah iyo suurat lfaatixa ducadu wuu aamusaya wayukabiru allahu akbar buu nebigu odhan jiray idaa sajada wa idaa rafaca marka uu sii sujuudayo iyo marka uu soo toosayo labadaba sidaas sibaa markaa riwaayadanina ay sheegtay abi hurayra saasuu xus qolyaha kalena dee way awilayaanoo markuu sujuudda usii socdo iyo iyo markuu ka kaco ee uu markaa sidii hore aynu usoo xusnay ukacayo ataxiyaad ka kacayo laakiin waxa daahirkeedu yahay in sujuuduna ay lahayd dabcan takbiir ay leedahay takbiiraat lintiqaalaat takbiirat lintiqaal dee kolkaa qolyaha qaarkood oo laga yaaba inay malaa iska fudaydsadeen waktigiisii ee mar walba haddaan gacmaha la taagina dee takbiirtii way jirtaa sujuudi rafcu takbiirati lula cafan fardu takbiirati lula allahu akbarta u horeysa faradnimadeeda axaadiidta sheegaysa ayaa halkan lagu xusayaa salaadii sii socod iyo soo socodba gaab bannaan loo yeeli maayo oo qofka shaydaanku uu ka faa'iidaystu ku fikiro qowl iyo ficil wuu buuxaa salaada waktigeedu waa in wax lagu buuxiyaa dhammaan waanay buuxdaaba meel bannaan ma leh waxayse ku kala duwan yihiin takbiirihii allahu akbarta u horeysa arkaantay ku tirsanta waa farad xadiidkanaana cadaynaya kuwa kalena waa sunne sidaa daraaddeed haddii allahu akbartii hore uu ka tegay salaadii baan xidhmin kuwan kale hadduu ka tagana waa ajrigii unbaa ka yaraanaya wax dembiya ma gelin ama kama buraysa salaadii xadiidkan soo socda waxaa loo yaqaanaa xadiid musiiu salaati ninkii salaadiisa xumeeyey ee nabigu saxay calayhi salaatu wasalaam arkaanta salaada oo xadiidka ay kala baxeen culimadu ay kasoo ururiyeen masaa'il aada u badanna way kala baxaan fuqahadu can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dakhala almasjid masaajidkuu galay fadakhala rajulun fasallaa nin unbaa masaajidkii soo gala tukaday uma jaaa nebigu u yimid oo fasallama calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii isaga ahaa nebiguu salaamay faradda calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu salaamtiibuu ka qaaday wa qaala markaa ninkii nebigu wuxuu ku yidhi irjic noqo oo fasalli tuko fa inaka lam tusalli maa tukanini ora tuko farajaca wuu noqday fasallaa kamaa sallaa sidii horeunbuu dee u tukaday waxba ile waxay kusoo degay ma jire waa kii hore une waa isagii oo seexdoo soo toosoo kale un uma jaaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu haddana u yimi fasallama calayhi wuu salaamay dabcan faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku yidhi wacalayka asalaam sidaasuu ku yidhi nabadgelya dushaada ha ahaato waa siyaabaha salaamta loo qaadi kara wacalaykum asalaam iyo wacalayka asalaam iyana wax dhiba ma leh irjic fasalli fa inaka lam tusalli mar labaad buu celiyey facala daalika sidaa wuu sameeyey halaaa maraati saddex jeer markii hore iyo saddex kale afar bay ku noqotay odaygii gacmuhuu taago faqaala rajulu ninkii baa yidhi macnaheed wuxuunaynu uga jeednaa markaynu leena gacmuhu taago wuu isdhiibay waladii bacataka bilxaq ilaaha xaq kugu soo diray baan ku dhaartee maa uxsinu hayra haada kaa waxaan ahayn mahayo maa uxsinu ma wanaajinayo hayra haadaa kaa waxaan ahayn kanaaba aniga wanaaggiibao kanuu ila yahay sidaan wax ku wanaajiyba waa kaa aad arkayso waxa waxaan ahayn oo dhaamo mahayo cilmiga facallimnii ibar waan baahanahay nebiguna intuu u jeeday weeye qaala wuxuu ihi idaa qumta ila asalaati fakabir marka aad salaada isu taagto allahu akbar dheh allahu akbar ka bilow waa mid uma qra' waxaad akhridaa maa tayasara macaka min alqur'aan qur'aanka wixii kuu sahlanna akhri uma rkac rukuuc xataa tadma'ina raakican jeeroo aada rukuucdo xataa tadma'ina jeeroo aad xasisho raakican adigoo rukuucsan waa inaad degtaayood xasishaa degdega iska daysaa iyo sii socodkaiyo soo socodka kala saartaa uma rfac madaxa kor soo qaad xataa tactadila qaa'iman ilaa aada ekaataa toosto adigoo taagan adigoo taagan toos buuri taagnaan iyo toosnaan wada socda uma sjud sujuud xataa tadma'ina saajidan jeerood xasisho adigoo sujuudsan sujuud iyo saani saani inaad tahay oo aad ku sugnaato uma arfac xataa tadma'ina jaalis marka sujuuddii hore aad ka soo kacdana xasil adigoo fadhiya uma afcal daalika sidaas samee fii salaatika kulliha salaadaada dhammaanteed oo ragcadahaaga dhammaantood sidaas samee marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa ugu horreynba dee salaamtii in dadka muslimku ay isku leeyihiin ka qaadidiina ay waajib riwaayinka qaarkood baa daahirkoodu yahay inaanu ninkani ka qaadin nebiga salaamtii oo markuu salaamay ayuunbuu ihi salli fa innaka lam tusalli riwaayadanaa fasiraysa oo sheegaysa inuu nebigu salaamtii qaaday waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka arkaanta mid ka mid a haddii laga tago ama shuruudda inay buraysa salaadu sababta uu nebigu ninkan u celceliyeyna waxau ahaa arkaantii mid ka mida buu ka tegayey oo ahaa ku sugnaanshaha rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo bayna sajdatayn meelaha lagu xasilo ayuu ka tegayay ruknigaa laydhaha duma'niinada cagadhigashada si weedhaamisa ama si ruxana ayuu tukanayay waxaynu ka faa'idaysanaynaa celintan uu nebigu celiyey calayhi salaatu wasalaam maca iyadoo ninkanina uu khaldayo salaadii wax faasida kuma eegayn laakiin waa xikmad ay keentay tacliimta iyo waxbariddu xikmadihii nebigay ka mid ahayd sidan inuu wax ugu sheegaa munaasib ahayd ninkan ama dee iyadoo dabcan waxbaa looga nuuriyanayay dadka qaarkood waxbuu ka arkayay qofku inuu ama cilmi istaawinayo ama aanu dhegihiisu aada ugu furnayn inuu degdegayo ilaa heeruu bisayl soo gaadho wuu u bislaynayay cilmiga waxaa riwaayadani kalay caddaysay inta uu jeeruu nebigu celiyey inay saddex jeer ahayd riwaayanka qaarkood baa sheegaya ma garanayo raawigu inay saddex ahayd iyo inay laba ahayd riwaayadani go-aan waxay ku bixisay inay saddex ahayd waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofku alrujuucu ila alxaqi fadiila qofku inuu xaqa u noqdo oo hadduu gafay u caddaysto idhahdo waan gafsanahay isax oo aanu dhega adayg iyo lafi iyo dowraan jiiro dheer kasoo bilaadin iyo isxariifin ayaa wanaagsan oo ciddii wax ku dhaantay uu idhaahda jaahil baan ahe waxibar sidaasaanay ku haboontay iyo dalabulcilmi qiimaha uu leeyahy iyo cilmiga inay cibaadada ku saxmi karto haddaanu qofku cilmi lahayn wixiisi faasid unbuu noqonayaa ama baatil wax buray unbuu noqonayaa jahli looguma cudurdaarin qofka way burtay baa lay waxaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa sana jooga iyo niyadu inay labaduba waajib yihiin allahu akbartu waajibta qiraa'at lqur'aan uu waajib yahay qur-aanka ilahay in la akriyo dumaaniinadu waajib tahay si kale haddaynu dhigno saddex iyo tobankii arkaanta intii ataxiyaadka dambe ku jirtuunbaa maqan ataxiyaadkii dambe fadhigiisii iyo saligii nebiga qolyaha ku daray iyo assalaamu calaykum tasliima tasliimtii hore afartaa mooyaane sagaalkii kaleba halkan ay ku urursan yihiin sagaalkii arkaanta waxa weeyaan idaa qumta ila asalaati waa qiyaamkii fakabir waa takbiirtii uma qra' waa faatixada akrinteedii irkac waa rukuucdii tadma'ina waa idminaankii tactadila qaa'iman waa fadhi sarajooggii maaragtay bayna sajatayn aan idhaahde rukuucda ka dambeeyey iyo sujuudihii iyo fadhigii udhexeeyey arkaantii sagaalkaasaa ku jira markaa sidaasi baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa uu tacliimiyey xadiidkaasina sidaasuu asal ugu nooday ansixidda salaada iyo wixii arkaanteeda alqowl aladii yuftataxu bihi salaa waa qowlka lagu furfuranayo salaada dacooyinkii istiftaax qaar ka mid a can cabdilaahi bni cumara qaala wuxuu uhi qaama rajulu khalfa nabiyi llaahi sala allahu calayhi wasalam nin baa nabiga isdaba taagay isagoo ku daba tukanaya faqaala wuxuu ninka yidhi allahu akbaru kabiiran allahu akbaru kabiira walxamdu lilahi kahiira wasubxaana allahi bukratan waasiila ilaahay baa weyn weynaan mahad badan isagaa leh xumaan isagaa ka hufan gelin hore iyo gelin dambeba faqaala nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabigii ilaahay wuxuu ihi man saaxibu lkalima ninkii kelmadda ku dhawaaqay kumuhaa faqaala rajulu nin baa idhi ana yaa nabiy allah anigu ahaa faqaala markaa nebigu waxau ihi laqad ibtadaraha waxa usoo tartamay qoraalkeeda ithnaa cashara malakan laba iyo toban malag ayaa midkii horqori lahaa mid waliba usoo tartamay iyadoo halkaa aynu ka faa'iidaysanayno malaa'igta wax qore ee qofka hareeraha ka taagan qaar kale oo markhaatiyaalu ah oo iyaguna xokaynaaho la qoraya inay jiraan maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid raqiib catiida ayaa agtiisa taagan qofkan isaga ah halkana laba iyo toban baa la sheegay waa dar kaleo iyana diyaar ah si qoraalka iyo markhaatiyada qiyaamaha qofkii loogu sii badiyo qoraaladu labadanoo qura kuma ege dar badanoo kalea wax qoraya laba-iyo toban malag baa soo yaacay marka kelmadda waxaa muuqanaya ducaa-ul istiftaax in lagu dari karayo ibnu cumar siduu qaatay fadligeeda iyo faa'iidada ay leedahay iyo malaa'igtu inay u heelan yihiin goor walba oo ay u ordayaan khayrka iyo qofku ninkani ereygan ha yidhaahdo laakiin ereygani wuxuu xadiid ku noqday mashruuc ku noqday shaabadayntuu nebigu shaabadeeyu ogolaaday adigu imika qaar cusub oo sidanoo kale ah iskama bilaabi karaysa leannau nebi kuu saxeexaa ma joogo markaa waxaynu ku qaadanay odhaahdu ninkani yidhi ma aha laakiin waa ogolaanshuhu nebigu ogolaaday ee uu ku hambaliyey baynu ku qaadanaynaa can ibni cumara qaala wuxuu uhi baynamaa wakti naxnu nusallii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aanu nebiga la tukanayno faqaala rajulun min alqowm nin qoladii ka mida baa yidhi allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man ilqaa'ilu kalimata kada wa kada riwaayadanina waxay cayintay nebigu inuu ku soo celiyey kelmaddii dee dadku kelmado badan waa idhahdeene kelmaddiibuu taabtay faqaala rajulun min alqowmi ana yaa rasuula allah taasina waxay muujinaysaa qofku markuu xaqdoon yahay dee waxba ma qariye wixii ninkani waaba laga yaabaa inuu eediya waxaa dee ka baqi lahaa laakiin wuxuu u qiranayaa xaqdoon wey faqaala rajulu min alqowmi ana yaa rasuula allah qaala wuxuu uhi cajibtu lahaa waa la yaabay kelmadda wadakara kalimatan macnaahaa kelmad kaloo waag buu sheegay futixat laha abwaabu samaa samada albaabadeedaa loo furaa futixat laha waxaa loo furay abwaabu samaa samada albaabadeedii baa loo furay cajibtu lahaa waan la yaabay buuri kelmad kale oo la macnaana wuu raaciyoona xusuusnayn buu raawigu leeyahy marka kelmadaa iyada ah sababtaan kuu weydiiyey waxa albaabadii malaaig albaabadii samadaa loo furay riwaayadii horena waxay sheegtay labaiyo toban malag baa usoo tartamay labadaba waa la ysugu daray wey samadiina way u furantay si loogu gudbiyo ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacu ilaahay xaggiisaa loo gudbiyaa camalka wanaagsan oo isaga aqbaloo guddooda albaabadii samadaa loo furay malaa'igtiina qoraalkiibay u diyaariyeen marka waa ducooyinka waa markaa qaala bnu cumar waxa uhi maa taraktuhu kamaan tegin kalaamkaa mundu samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam intii aan nabiga ka maqlay yaquuluhu isagoo leh marka nebigaan ka qaatay wey ninkaa kamuu qaadane nebiguu ka qaatay nebigaana ogolaaday calayhi salaatu wasalaam ducooyinkii istiftaaxuu ku darsaday wadcu lyamiini cala ashimaali fi salaa ducooyinkii istiftaaxa way noo soo socdaan weliba may dhammaanine in ka soo horeyso oo afcaashii kamida markuu qofku salaadii galay afcaashu samaynayay ilaa aqwaashii afcaashiiba acmaashiibu ayuu ku wada sheegay labadiibaa isdhex socda marka ducadii istiftaaxu way soo noqonaysaa ee halkan uu haddana soo horreysiiyey wadcu lyamiini cala ashimaali fi salaa iyadoo la duldhigo midigtii bidixdaa la duldhigayaa salaada markuu qofku ku jiro sidaasaana culimada muslimiintu ay u badan yihiin ilaa bacdu lmaalikiya ama imaamu maalik baa wuxuu qaataa in gacmaha la sii daayo si markaa waxay isku qanciyeenna wax badan ma ahayn can waa'il bni xojr qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay buuhi nebiga idaa kaana qaa'iman fi salaa markuu salaada u taagan yahay qabada biyamiinihi midigtiisa wuxuu ku qabanaya calaa shimaalihi bidxiisa bidixdiiyo midigta waxaa saraynaya waxaa saraynayaa midigta bidixdaana hooseynaysa habkuna duldhigid ma ahayn riwaayadani waa qabasho uu qabanayo bidixdii buu qabanaya meesha la dhigayana saddex bay markaa isu khilaafeenoo xundhurtaa laga hoosaysiinaya iyo xundhurtaa laga sarraysiinaya iyo laabta la saaraya waxaa ugu daliil badan laabta la saaraya qolo waliba daliila way keeneen laakiin labadaa hoose xundhurtaa laga hoosaysiiyayo iyo xundhurta halaga iyo laabta ha loo dhexaysiiyo eryadaa aynu u naqaano caloosha kubada la kubadu waa halkan dee laabta iyo xundhurta waxa udhexeeya kubadii qofka calooshiisi ayaa udhexaysa marka xundhurtaa laga hoosaysiin maahae calooshaa la duldhigi maahae laabtaa la duldhigi mid walba adila u keeneena kuwa ugu saxiixsani waa laabta habkiina wuxuu noqday in midigtu sarrayso saxiixulisnaad laakiin siyaaquhu miimkaasina rawaahu muslim almujalad thani safxa alaaat cashara laakiin siyaaquhu atam muslim siyaaqiisa dhamaystirnaa fiihi dikru rukuuci wasujuud wahayrihima rukuucda sujuudda iyo wax kale waa lagu sheegay walam yadkur huwa ma sheegin muslim walaa kayruhu iyo cid kale toona alqabda bacda rukuuc rukuucda dabadeed in sidaa loo qabanayo may sheegin wasayatii arafu minhu daraf ka mida xadiidkana wuu inoo iman doonaa macnaha marka rukuucda wixii ka dambeeya in gacmaha dib loo soo laabayay oo halkii kolkii hore ay saarnaayeen lagu soo celinayay cidina may sheegin buu oo taasi ma sugna buu kuleeyahay isagu sheekhu waa sidii masaladu qabay fi limaam baabu fi limaam imaamkii buu u baab yahay oo laga warramay idaa ra'a rajula markuu imaamkii muslimiintu nin arko qad wadaca shimaalahu calaa yamiini bidixdiisii duldhigay midigta oo bidixda sarraysiiyey muxuu imaamku yeelayaa qofkii ummadda saxay can ibni mascuudin qaala wuxuu ihi ra'aanii annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu ii arkay waqad wadactu shimaalii calaa yamiini midigtaydiiba bidixdiibaa midigta duldhigo waxaan sarraysiiyey weye bidixda fi salaati salaada dhexdeeda fa akhada wuxuu qabtay biyamiinii midigtayda fa wadacahaa wuxuu dhigay calaa shimaali bidixday wii kala rogay intuu isag taagunbuu siibay gacantii ka siibo labadii unbuu midigtii saraysiiye bidixdiina hoosaysiiye waxaynu halkaa ka faa'idaynaa in la sixi karo qofkii tukanayay oo uu sixi karo qofaan tukanayn qowlna ku sixi karo ficilna ku sixi karo waa kaa nebigu isag taagaya ninkii tukanayee lahaa ma subaxiibaa afar noqday mid kaleu la hadlayay gacantiibu gacantiina waa ku saxayaao waxaynu arkaynay ibnu cabaas intuu xaggan kasoo wareejiyey inuu xaggan joojiyey nin kaleoo kale gacmii buu kala rogaya marka dhib ma leh wax eeda male waa sax wey baabu mawdic alyamiini min ashimaali fi salaa midigta iyo bidix halka la dhigaya marka salaada lagu jiro can waa'il ibni xujrin qaala qultu waxaan idhi buu ihi laanduranna waan eegi ilaa salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed habu tukashadiis maadaama uu yidhi weeye sida aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukada kayfa yusalli siduu u tukanayaan eegi fa nadartu ilayhi waan eegay faqaa marka asxaabtu say ugu dadaalayaan raacitaanka nebiga ad arkaysa ila ilahay baa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana fa nadartu ilayhi waan u fiirsaday faqaama wuu istaagay fakabara allahu akbar buu warafaca yadayhi gacmuu kor qaaday xataa xaadataa biudunayhi jeeru la sinmay ay la sinmeen dhagaha uma wadaca yadahu lyumna midigtiisuu duldhigay calaa kafihi lyusraa gacantiisa bidix kafku waa intan hore ee laga faraxashe jalaqlayda waruska wasaacid rusqiga iyo saacidka intaasuu duldhigay waa saddex kafka rusqiga iyo saacidka marka kafku dee waa intan gacanta faraha guntooda faraha intan guntooda ee lafaha yaryar leh ayaa kaf la yidhaahdaa rusqiguna waa kala baxa saacidkuna waa dhodhonka marka kafka iyo iyo dhudhunka iyo iskelkooda ruski laydhaa intaa ayuu duldhigay hayarunbuu dee gacantiibaa dheere baabacadeedan dambena wuxuu saaray kafka farihiina waxay gaadheen un dhudhunka dhudhunka ayuu gaadhsiiyey halkuu ku qabanayaa markaa ama duldhigaya waa halkaa marka rusqigu waa halka kala baxa wey saacidkuna waa dhudhunka kafkuna waa inta soo hore falamaa araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco rafaca yadayhi milaha gacmuhiisu labadiisa gacmood buu kor yeelay sidii korkii horeo kale qaala wuxu uhi wawadaca yadayhi gacmihiisana wuxuu dhigay markuu rukuucsanaa calaa rukbatayhi labadiisa jiriib u fiirso waa aadaabtay ka midti hadduu laalaadiyo kama burayso salaadu rukuucduna ma burayso mar hadduu xaddu raakic gaadho si fiican qofku u rukuucay hadduu gacmaha sii daayo laakiin sida sunnaha ee fiican waxa wey inuu jilbaha ku qabto calancalaha sidaasaa dheelitirka dhabarka iyo toosnaantiisa u fiican uma lamaa rafaca ra'sahu markuu madaxii rukuucda ka soo qaaday rafaca yadayhi milaha sidii tii horeo kaleu gacmaa kor u taagay uma sajada wuu sujuuday fa jacala wuxuu yeelay kafayhi labadiisa calancalood ama labadiisa gacmood bixidaai udunayhi dhegahuu la simay macnaa marka aad sujuudsanta labadii calaancalood dhulkaad dhigaysa xaggeed dhigaysaa markaa dadka dad iska caajisiina baa jiro jilbaha agtooda dhiga waa dadka dumaniinadu ka daciifka tee wey oo qofkii sidii haantii ciirta ahaydee la lulayay ayuu u sallaxan yahay ama u diyaarsan yahay inuu sii socod iyo soo socod degdega sameeyo kol hadduu jilbaha agtooda uu dhigo labadii calaancalood waa isagoo sidaa iyo saa iyo saasunbuu odhanaya laakiin gacmihii halkee la dhigaya waxa uu dhigayaa dhagaha madaxuu la simayaa oo weliba dhagaha fooda way kasoo yaro dambaynayaane wuxuu la simayaa halkaa sujuudda ayuu la simayaa labadii gacmood uma qacada waftarasha intuu fadhiistay buu waftarasha wuxuu gogladay rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wa wadaca kafahu lyusraa gacantiisa bidix wuxuu saaray calaa fakidihi bowdadiisa wa rukbatihi lyusraa iyo jilibkiisa bidix macnaha waxa weeyaan bowdada iyo jilibka iskalkooda ayuu gacantii bidix saaray wa jacala waxa uu yeelay xadda mirfaqihi alyman gacantiisa midig xadkeedana wuxuu yeelay calaa fakidihi lyumna bowdadiisa midig suxulkii gacanta midigna bowdadu la simay ilaan simbarbar buu u yaro fadhiisanayaaoo qofkii kolka uu saa u fadhiyo uma qabada waxa uu guntay itnatayni min asaabicihi farihiisa laba ka mid ah waa faryarta iyo ta ku xigtuu laabay wa xallaqa xalqatan xalqad buu sameeyoo waa guntay labadii ku xigayna uma rafaca wuxuu sii daayay isbacahu fartiisa shantii farood laba uu laabo oo faryartiita ku xiga labana xalqad buu sameeyey goobo oo wuu isku laabayoo waa suulkiiyo fardhaxada fartan murdisada la yidhaahdana iyadana rafaca isbaca wuu sii daayey oo saasuu maaragta ayuu sii daayey laba uu isku qabtay miduu sii daayey iyo laba laaban fa ra'aytuhu waxaan arkay yuxarikuhaa isagoo dhaqaajinayo yadcuu bihaa ku ducaysanaya oo fartaa uu dhaqdhaqaajiyey riwaayada saxiixi markaa waxay tilmaantay inuu dhaqaajinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam farta ah dhibna ma laho waa siyaabaha ka soo arooray nebiga inkasta oo intuu dhaqaajiyey ay yarayd sida jumhuurtu qabaan waa la fidinaya lama dhaqaajinayo riwaayaadka badankooduna fidintaasunbay sheegaya riwaayaad kooban baa sheegaya kaana yuxarikuhaa inuu dhaqaajin jiray marka dhaqaajintiina waa waarid fidintoon dhaqaajin lahayna way badantay baabu nahyi can takasuri fi salaa qofku markuu salaada ku jiro inuu kilinkilada qabsado waa la diiday waayo dadka kibray dhaqankooda weeye qofku hadduu keliyaha intuu saa isu qotomiyo qabsado abufatoosh weeye waa nin kibray bay ka turjumaysa kibirna qofkii salaada ku jira waa ka fogi iyo mar walba can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday an yusalliya arajulu ninku inuu tukado gabadhuna waa la mid ama way ka darantayda mukhtasiran isagoo keliya haysta can ziyaad ibni subayxin qaala sallaytu ilaa janbi ibni cumara ibni cumar baan dhinaciisa ku tukaday buui fawadactu yadii calaa khaasiratii markaasaan gacantii kelida saaray faqaala lii haakadaa darbatan biyamiini sidaasuu igu dhuftay gacantiisa hakadaad waxay sheegaysaa gacantiibuu sidaa iga dhuftay isagoo tukanaya ayuu taankelida ku haya ku dhuftay buu ka tuuray meesha falamaa sallaytu markii aan tukaday qultu lirajuli nin baan ku ihi man haadaa waar kani feeday muxuu ahaa kani muxuu ahaaye gacanta igu dhuftay qaala wuxu uhi cabdullaahi ibnu cumara weeye asxaabigii sunnaha ku adka qultu waxaan yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan waa kunyada ibnu cumar maa raabaka minii maxaa iga kaa yaabiyey maa raabaka minii maxaad iga yaabtay ama iga shakiday qaala wuxu uhi ina haada salbu kani waa saliibnimo gacmo kelyaho la qabsadaa waa sawirkii karooska iyo sulbaanka wa ina rasuula allahi nahaana canh nabigu uu noo diiday sukuutulimaami bacda iftitaaxihi asalaa imaamkii oo aamusa marka uu salaada bilaabayo can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaanat lahu saktatun wuu yara aamusi jiray nebigu ida iftataxa salaata marka uu salaada bilaabo wuxuu la aamusayaana ducadan soo socotuu akhriyaya oo salaadu markay jahriyatay allahu akbarta iyo koruqaadida faatixada aamuska udhaxaynaya ducooyinkan inagu soo socda kala noocnooca ayaa lagu akhriyayay marka aamusku waa kaawey ducadaana sir baa loo akhriyaya wallahu aclam